wafdi ka socda wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka somalilan ayaa booqday qeyb ka mid ah beeraha gobolka saaxil wafdiga ayaa u kurgelayay xaalada beeraha guud ahaan ee gobolka saaxil iyo sida ay u nool yihiin dadka beeraleyda ah tacabka beeraha saaran ayay mid mid wafdiga ay u kurgaleen waxa ayna ka soo saareen bayaan dhammaystiran oo ku aadan isbeddelka beeraha gobolka saaxil qeyb ka mid ah mas-uuliyiin xildhibaano hore iyo xildhibaano haatan xil haya ee maamulka somalilan ayaa ka hadlay madasha muddo ilaa afar sannadood iyo waxoogaa ah ayay beeran tahay dhirtaa iminka aynu dhex taagannahay waa saytuunkii oo kala yaryar oo aanu qaarba sanad beernay ka ugu waaweyn wuu inaga dambeeyaa dalagyada ku beeran waxaa ka mid a cambihii oo camba babaygii iyo camba lafkii maxaanku dhahay iyo camba dhoodhaha kala ydhahay yaryar dalagyada ku beeran waxaa ka mid a saytuunka waxaa ka mid a liinmacaanta waxaa ka mid a liindhanaan waxaa ka mid a muus waxaa ka mid a maxaanku dhahay timir timir fara badan baa iyaduna ku beeran waxaa ku beeran dalagya fara badan waa geedooyinka kuwaasi laakiin geedyarka basashii tamaanadii basbaaskii barbaroonigii dabacasii nooc waliba way ku beeran yihiin iyagana oo way badan yihiin iyaguna dalagyada ku beeran marka dee ilaahay baan ugu mahadnaqaya marka koowaad marka labaadna dee dowladayda oo ii fasiliteed garaysay oo maxaanku dhahay intaa igu barbartaagan oo maxaanku dhahay dib idinkalee gacan igu siinaysa khaasatan wasaaradda beeraha iyo gobolka iyo degmadaba runtii waxaan mahad ballaaran baan ka sheeganayaa aad iyo aad shaqaalaha ka shaqeeya beeraha waxaa ka shaqeeya iminka toddobiyo toban qof beeraha halka dhinaca kale ee maxaanku dhahay suuqana ay ka shaqeeyaan ilaa dhowr iyo labaatan qof marka laisu geegeeyo waa ilaa afartan qof oo dhowdhow oo shaqaalaha ayaa ka shaqeeya eriyadan runtii dee waa shaqa abuur waana maxaanku dhahay waana production iyo wax soo saar mulkiilaha xildhibaan hore bidhiidh allaha ku barakeeyo deegaanka iyo cimilada iyo bulshadaba wax buu soo kordhiyey environmentka wax badan buu ku soo kordhiyey wax soo saarkii dalka wax badan buu ku soo kordhiyey waata keentay inaan annaga laftaydu ku dhiiranno oon beeralay aniga laftaydu noqdo oon beer ka ag sameeyo waxaan leenahay laga faa'iidaysto isduwaha wasaaradda beeraha ee gobolka saaxil ismaaciil cali cilmi oo horkacaya wafdiga ayaa madasho ka hadlay oo wax soo saar noocan waxaweeye oo kalaa leh kolley wax soo saarka beertan ku yaalla aad buu ballaadhan yahay runtiina waa waxaweeye wuxuu tusaale nool u yahay gobolka saaxil iyo guud ahaan jamhuuriyadda somalilan xildhibaan bidhiidh wuxuu tusaale nool u yahay dadka waxaweeye ama xildhibaanadii hore ama xildhibaanada maanta jooga ee guud ahaan gobolka saaxil inay waxaweeye ay dalkooda iyo gobolkooda iyo beerahooda aaminaan ay wax kala soo baxaan annagana waxaweeye waxaanu ku faano iyo hormuud iyo tusaaleu noogu yahay waxaan doonaya inaan uga faa'iidaysto fursaddan iyo kormeerkan maanta guud ahaan gobolka saaxil qof kasta waxaweeye gobolka saaxil degan inuu ku tamaniyo inuu soo saaro barodhag iyo wax soo saar noocan oo kale ah oo beertiisa uu waxaweye maalgeliyo oo beertiisa manfac uu ka soo saaro si isagana waxaweeye ay faa'iido ugu noqoto ummadda waxaweeye reer somalilan iyo guud ahaan gobolka saaxilna ay faa'iido ugu noqdaan wax kasti waxay u baahan yihiin dadaal iyo tacab wuxuu dadaalkan maanta waxaweye beertanaynu maanta joognaa waxaa la yidhahdaa gobolka saaxil beereley maaha laakiin waxaa degmadan oo keliya oo madheero keliya meel ka beer badani ma jirto khudaartay soo saarta dooxaguma waxaa loo iibgeeyaa burco iyo hargeysa waxaanu rajayna insha allahu